xilliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho
cismaan awis baxar raadiyo cadaado magaalada baraawe
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf reediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri reediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada hardhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jirriban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
xaq bay u leedahay aad iyo aad hayahe xaaka qosliyahee marka qoysaska tegay dhaqse ka daba tegaysaa shib iska dheh shibdhih maaha wax ii sheega mar waa fertiriate center si raysaan u aqaan waa isbitaalkii ugu horreeya dalkeenna ahna isbitaalka keliya caanka ku ah beerista ilmaha allah ubadka bixiye arday yaa murunka qaba heemugga hadda waa dalba dooqaaga yaa dalaba ii dambeeya horta wax ii sheega isbitaalka marwa oo ah isbitaalka keliya takhasuska u leh ilma beerista ayaa hadda kuu samaynaya aqbaladda codsigiinna hayahe ii qaniicaadihee warka waa dalba dooqaaga waxa lagu beerayaa hooyada insha allah inta cunugu ay rabto hal mar yacni i v f yahoy bal sug ma mantaana ha hal labo saddex ilaa afar ad lee waaye nabee qoyskaa tagaad ka daba tege isbitaalka marwa waxaa jooga dhakhaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilma intii aad dalbato yaa sida mukulaashii qofkii hal mar shan cunug rabana dooqaaga ka cayaar shan dhanaa dalba dooqaaga arfarxa darteer madaxa marwa waa isbitaal ku caana daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ubadka bixiye beenta ma aha waa isbitaalka haysta dhakhaatiirta dhanka dhalmada cuntada iyo weliba qalabka ugu wanaagsan dalkeenna yaa taas maa la miis warsehe uguhagaaga isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhegan yahay arigada degmada ama kala xiriir eber lix hal hal laba labo laba labo hal hal ama eber lix hal hal laba labo hal hal hal hal duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegeysan doontaana waxaa ugu dooroon xubno ka tirsan al-shabaab oo lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka shabeellada hoose burcadbadeed soomaaliya oo gacanta ku dhigay markabka lumaysi dowladda masar oo ilitariya kala hadashay difaaca madax banaanida soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo garoonka diyaaradaha aadan cadde salaada janaasada kula tukaday marxuum senator maxamed cali gaagaab iyo meydkiisa oo loo qaaday deegaanada puntland intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu door karoon warka duur ee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
war halkee u safraysaa waxaan safar caafimaad ugu socdaa magaalada muqdisho soo ma ogid in magaalada cadaado laga furay isbitaalka hanson polyclinic center oo looga maarmay safaradii caafimaad oo loogu aadi jiray magaalada muqdisho iyo dalka dibaddiisa haddaba horey u gaar isbitaalka hanson oo ay diyaar kugu yihiin shaqaalo tababaran dhakhaatiir aqoontoodu sarrayso haddaba ugu imow qalab caafimaad oo casri ah iyo daawo tayaysan hanson polyclinic center mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo jimcaha waana lixda bisha labiyo tobnaad sannadda laba kun labaatan iyo afar iminkii haatanna kusoo dhowaada warka oo inta ka faahfaahsan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha aadan cadde salaada janaasada kula tukaday marxuum senatar maxamed cali gaagaab waxaana meydkiisa loo qaaday deegaanada maamulka puntland warbixinta warkan waxaa muqdisho inooga soo diray waryahayga maxamed iidle gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi wasiire ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya iyo xubno ka socday labada aqal ee baarlamaanka federaalka ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi iyo siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin kale ayaa salaada janaasada waxa ay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ay kula tukadeen allah u naxariistay senatar maxamed cali yuusuf gaagaab oo ahaa senatar ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya kaasi oo bilowgii toddobaadkan ku geeriyooday waddanka turkiga meydka marxuumka ayaa hadda la saaray diyaaraddan iga dambaysa oo u duuli doonta daqiiqada kadib magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaas oo la qorsheeyey in lagu aaso allah u naxariistay senatar hore maxamed cali yuusuf gaagaab xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ayaa meydka marxuumka ka raacay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde iyagoo u wada deegaanada puntland oo qorshe uu yahay in isla maanta lagu aaso salaada janaasada kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee ka qaybgelay salaada janaasada ee marxuumka walaalkeen wuxuu ahaa aniga asagu isku gobol baan ka soo jeednaa gobolka mudug rag saaxiibana waan ahayn isku deegaanana waan ahayn wuxuu ahaa oday weyn oo maanta soomaaliya ka tegay buu ahaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay naxariista ha siiyo ehelkii qoyskii iyo qaraabadii iyo saaxiibbadii iyo aqalkii sare uu ka geeriyooday iyo baarlamaanka soomaaliyeed oo dhan iyo jamhuuriyadda soomaaliyaba samir iyo imaan allah naga siiyo dhammaanteen wuxuu ahaa markaad qofka soomaalida waxaa tidhahdaa tid ma wada marteen tidiid ma wada cunteen jabad ma wada gasheen markaad od isku shaqa tihiine isku deegaan tihiine isku isku meel wada degan tihiine aad isku xafiis tihiin waad baranaysaa akhlaaqda dhaqanka dad jacaylka dal jacaylka intaasuu caan ku ahaa wuxuu ahaa runtii senator gaagaab dad uu ku yaryahay noociisa bini aadanka oo dhan wuxuu ahaa wuxuu ahaa garyaqaan ama looyar abukaato weyn oo cilmiga sharciga ku takhasusay oo b fiican oo muxtarim ah oo dalkan iyo dadkan usoo shaqeeya oo ahaa waxaan ilaahay ugu baryaynaa inay jannooyinka jannooyinka ugu sarreeya uu geeyo ducadaas iyo maanta uu naga mudan yahay kulley intii soomaaliya oo ama xanaf iyo wax dhex mareenna waxaan weydiisanaynaa cafis inay iska cafiyaan walaalkeen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qaybgelay salaada janaasada ayaa tilmaamay in marxuum gaabgaab uu ahaa nin wax badan u soo qabtay dadka soomaaliyeed innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan idin leennahay ama isleennahay annagoo dhan sabir iyo imaan allah naga wada siiyo nin wanaagsan oo wanaag lagu yaqaanu ahaa nin xilli adag baarlamaanka gaar ahaan aqalka golaha sare golaha muxuu ahaa aqalka sare ka soo saaray oo la xasuusto xilligii ayaantii labadii weeye nin qiimo badan oo bulshada wax weyn u soo qabtay gaar ahaan deegaamada uu ka soo aan ka soo wada jeedno mudug nabadda iyo kulli ka soo shaqeeyuu ahaa gudoomiyaha golaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa tilmaamay in senatar maxamed cali yuusuf gaagaab ay muddo ku dhow konton sano ay saaxiib ahaayeen islamarkaana ay ka wada shaqaynayeen dowladnimada dalka wuxuu ahaa nin waddani ah oo dadkiisa iyo dalkiisa jecel konton sannana saaxiib baanu ahayn wuxuu ahaa dhallinyaradii shaqada ka bilowday xafiiska siyaasadda ee madaxtooyada saddex iyo afartankii baanu isbarannay waanu isku barannay xafiiska naftiisa oon labada iyaduba ka wada tirsanayn xilal badan buu dalka ka soo qabtay oo kala duwan badhaadhe degmada badhaadhe guddoomiyuu ka noqday puntland madaxweyne ku-xigeen iyo wasiirka maaliyaddu ka noqday joornaalkii ogaal ee xisbiga hantiwadaagga kacaanka soomaaliyeed wuxuu ka mid ahaa guddigii farsamayn jiray ee qori jiray waxa weeye haliyey soomaaliyeed oo dalkan ka baxay aynu maanta geeridiisii u joogno weeye laakiin qof waliba wuu dhimanayaa oo cid noolaanaysaa ma jirto laakiin waa la kala horrayn karaa waxaanan ereyay ku soo gebagabaynayaa samir iyo iimaan dhammaan qoyskii iyo qaraabadii iyo dadka soomaaliyeed uu ka geeriyooday ha ka siiyo haynaga siiyo isagana jannadii fardowsa ilaahay ha geeyo maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho hogaamiyaha s c khaatuum ayaa magaalada buuhoodle ka daafuray adeega sumadsiinta gaadiidka iyo taargooyinka maxamed cali biile ayaa warbixinta warkaa inooga soo diray buuhoodle hogaamiyaha maamulka s c khaatumo cabdulqaadir axmed aw cali ayaa waxa uu dakfuray adeega sumadsiinta gaadiidka taarikooyinka waxaana munaasabada kasoo qayb galay simada dhaqanka xildhibaanada iyo weliba sidoo kale wasiirada maamulka s c khaatumo iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana ugu horeyntii munaasabada ka hadlay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka mudane cabdulqaadir cabdi warsame digaale dafurayno adeega sumadsiinta gaadiidka ma laga yaaba dadku inay yidhaahdaan sumadatan la sheegaya maxay ahayd sumaddu waxaa weeye xoolahaynu innagu berigii hore dhaqan jirey xoolaha nin waliba xoolihiisa sumad buu ku dhigan jiray maadaama soomaaliya ay hadda maamul goboleedyo badan ay ka dhismeen maamul goboleedun wuxuu samaystay sumad isaga u gaara adeegga maanta aynu bixinayno ee bilaydhada iyo taarikada baabuurta buugga iyo leysanku waxaa weeye waa sumaddii esisi khaatimo u gaarka ahayd ee maamul goboleedkan lagu caanka uu ku noqon laha insha allahu tacaala adeega kanu marka laga eego ay ka timaado dhinaca maxaanku idhahdaa astaanta caalanka maxaanku idhahdaa astaanta qaranka astaanta xuduudaha markay ka timaado waa adeega soo raaca ee lagu garan karo deegaan walba calaamadiisa iyo astaanta gaara uu leeyahay gaadiidka faraha badan ee wadooyinka maraya ama maamul goboleedyada kale u gelaya intuu waxa weye calaamadda ka muuqata waa calaamada aynu inagu maanta u samaynay ah taarikada sc khaatumo waxaan filayaa maanta halka aynu marayno waxaan leeyahay buuhoodle baa laga daafuray sida madaxweynuhu noo sheegay waa markii ugu horraysay nasiib bay u heshay muddadii halka aannu joognay oo ah wakhtiga haddee adigu afar toddobaad ku dhow bulshada iyo lakulankeedii iyo sidii halkaana lagu soo dhoweeyey iyo wada shaqayntii dadka iyo sidii buuhoodle markii horeba horseedka ugu ahayd ummadda reer esisi khaatumo waxaan mar kale ugu bishaaraynayaa inay fursaddatan maanta iyagu u heleen ugu dambayntiina waxaa munaasibada ka hadlay oo dahfuray hogaamiyaha maamulka sc khaatumo cabdulqaadir axmed caw cali qaybtii ugu horraysay markii ugu horraysay iyo goobtii ugu horraysay ee aynu ku daahfurayno sumadsiinta gaadiidka sc khaatumo waxaa nasiib u yeeshay daahfurkaa sumadsiinta gaadiidka magaalada buuhoodle caasimadda gobolka cayn isla markaana caasimadda labaad ee sc khaatumo ilaahbaa mahaddaa iska leh sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa martidan qiimaha badan leh ee hareerahayga taagan isimadii iyo cuqaashii iyo wasiiradii iyo xildhibaanadii iyo waxgaradkii degaankaba ka kooban aad baad u mahadsantiin kasoo qaybgalkeen kasoo qayb gasheen munaasabadan qiimaha badan leh sumadsiinta gaadiidkeennu waxay astaan buuxda u noqon doontaa astaan buuxda waxay u noqon doontaa sugidda amnigeenna iyo xaqiijinta degaanadeenna inaynu si buuxda gacanta ugu qabanna innagu aynu keliya ma aha sumadsiinta gaadiidku il dakhli oo ku soo korodhay maamulkeenna laakiin waxay wax weyn ka dari doontaa arrimaha amniga iyo nabadgelyada gudaha iyo kuwa xuduudaha intaba sidaa daraaddeed waxaan ku boorinayaa bulshada esc khaatuma meeli joogtaba gaar ahaan galabtu aynu joogno caasimaddii buuhoodle in si dhammaystiran oo aan kala hadh lahayn looga qayb qaato sumadsiinta gaadiidkeenna
xubno ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka shabeellada hoose ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka soomaaliya niisa oo kaashanaya ciidanka xoogga dalka ayaa xubno ka tirsan al-shabaab ku dilay howlgal ka dhacay gobolka shabeellada hoose howlgalkan oo si qorshaysan looga fuliyay duleedka tuulada jimbaluula ee degmada afgooye ayaa waxaa lagu dilay afar xubnood oo ka tirsan kooxdaasi kuwaasoo qaabilsano ururinta lacagaha laga qaado shacabka xubnaha la dilay waxaa ka mid ahaa macali nuur liibaan caliyare iyo bilaal sidoo kale howlgalkaasi waxaa lagu dhaawacay kuusow iyo caddow oo iyaguna ka tirsana kooxda al-shabaab ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee niisa waxaa ka go-an inay meel kasta ku beegsadaan kooxda khawaariijta sidaas darteed waxaa lagu wargelinayaa in dadweynaha ay ka fogaadaan goobaha lagu tuhmayo maleeshiyaadkaasi nabaddiidka ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay taliska nabad sugidda soomaaliya koox burcadbadeed soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay markabka luumaysi kooxa la sheegay inay yihiin burcadbadeed kuna sugan xeebaha puntland ayaa gacanta ku dhigay markabka luumaysi oo laga leeyahay dalka shiinaha sidaa ay khamiistii sheegeen ciidamada midooda yurub qaybta la dagaalanka burcadbadeeda ciidamada ka hortaga burcadbadeeda ayaa sheegay markabka ay saarnaayeen shaqaale gaaraya ilaa siddeed iyo toban ayna la wareegeen burcadbadeed kuwaasoo qaarkood ku hubaysnaa qoriga ake fordisaman iyo qoryo kale waxay dhacdadaasi ku tilmaameen dhac ka dhacay badda waxayna intaa ku diray inuusan jirin mid ka mid a shaqaalaha markabka oo uu dhaawac soo gaaray weerarkan ay geysteen kooxda burcadbadeeda soomaalida ayaa ka dhacay xeebaha soomaaliya meel qiyaastii u jirta saddex boqol iyo siddeetan mayl beriga kagana beegan magaalada muqdisho dhammaadkii bishii mey ee sanadkan weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka duhur ee raadiyaha cadaado dowladda waddankaasi masar ayaa kala hadashay dhigeeda dalka eritereya madax bannaanida soomaaliya iyo sidii loo difaaci lahaa wasiirka arrimaha dibadda dalka masar abduleyta iyo dhigiisa eritereya cusmaan saalax ayaa mar kale xaqiijiyey inay taageerayaan madax bannaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee soomaaliya oo laga maarmaan u ah ilaalinta amniga iyo xasiloonnida geeska afrika labada wasiir ayaa wadahadal ku yeeshay khadka telefoonka uga wada hadlay sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga labada dal ee dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo wadatashiga arrimaha gobolka sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi masar warkii duhur dhegeystayaal kala socoteen raadiyaha cadaado waa naga ayaad ka dhegaysanayseen warka anigoo sharmaarka maxamed maxamuud aan idinla socodsiinayay waxaa ii farsameynaya luqmaan axmed maxamuud intaan warkan warka xiga ku kulmi doona ammaan alla